إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeennimo qarax khasaare dhaliyey ayaa magaalada baraba ee gobolka shabeellada hoose waxaa lagula beegsaday taliyihii booliska magaaladaas maxkamadda maamulka islaamiga ah ee gobolka baay ayaa xukun gacangoyn ah ku fulisay rag falaxatooye ah ku kacay maxbuus hor leh oo ka mid ah ciidamadii dowladda federaalk looga qabtay dagaalada shabeellada dhexe ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub isagoo fariin diraya ciidamada dowladda federaalk ayaa gobolka hiiraan dil iyo dhaawac ugu geystay rag darawallo ah waxaa isa soo taraya dadka quusta ka muujinaya masiirka dowladda federaalk ee sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna astaysan labaatanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax khasaare dhaliyey ayaa magaalada baraabe ee gobolka shabeellada hoose waxaa lagula beegsaday taliyihii booliska magaaladaas qaraxa ayaa ka dhacay gudaha saldhigga booliska ee magaalada baraawe waxaana ka dhashay dhaawac soo gaaray taliyaha booliska magaalada ee maamulka la baxay koonfur galbeed aadan yuusuf loo yaqaan aadan baroon iyo laba askari oo ilaalo u ahayd maxkamadda maamulka islaamiga ah ee gobolka baay ayaa xukun gacangoyn ah ku fulisay rag falxatooye ah ku kacay cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkaas eegaya fagaaro ku yaala deegaanka buulufulay ee gobolka baay ayaa lagu fuliyey xukun gacangoyn ah kadib markii laba ruux lagu helay falxatooye ah dadweyne badan ayaa usoo daawasho tegay fagaaraha halkaas oo qaaliga maxkamadda shareecada islaamka si cad ugu aqriyay xukunka lagu riday labada nin isagoona sidoo kale goobta ka aqriyay qiraalkooda qaaliga ayaa waxa uu sharxad ka bixiyey sida labada nin ay dukaanka u jabsadeen iyo goobta uu ka dhacay falkan ciidanka xisbada waxay gacanta ku soo dhigeen ciidasanayaasha kale ah labadooduba waxay degan yihiin deegaanka kurmaan ee hoostaga muxaafadada diiso ciidasanayaashaasi waxa ay jabsadeen dukaan goor habeen ah meesha la yidhaahdo mubaarak waxayna ka qaateen bagaash iyo alaabo kale oo marka laysu geeyey qiimahooda uu ku fadhiyo kun toddoba boqol iyo labaatan iyo shan dollar markii ay maxkamaddu ay dacwadii ka dhagaysatay dacwadayaasha waxay jawaab ka darabtay eedeysanayaashaasi labada ah waxay ku jawaabeen sida soo socota waxay yidhaahdeen waa run oo warkaa waa jiraa intaa kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka raggan kadib maxkamadda marka ay dhagaysatay dacwadii dacwadayaasha iyo jawaabta eedeysanayaasha markay dhagaysatay taasoo ahayd mid qiraal ah kadibna ay shareecada u bandhigtay falkaasi qaabka u dhacay ayna ogaatay inay tahay fal tuuganimo ah waxay maxkamaddu kadib ay xukuntay sida soo socota kow falka ay ku dhaceen inuu yahay fal tuuganimo ah labo in laga qaado oo laga mago laga gudo hantida ay xadeen saddex in lagu fuliyo xukunka xadusariqada afar in laga gooyo labadoodaba gacanta midig maraajicda loo cuskaday xukunkaana waa qowlullaahi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaala min allahi wallahu casiizun xakiim meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka dhaca xukunno kuwan la mid ah kuwaas oo lagu fuliyo dadka galay dembiyada kala duwan ooy kuwan ka mid yihiin maxbuus hor leh oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalk looga qabtay dagaalada shabeellada dhexe ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub isagoo fariin diraya waxaa ka waramaya cadnaan xaaji muxsin alkataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal ay ka soo muuqanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo lagu soo qabtay dagaalkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay magaalada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ah qaybta labaad fariimo ay dirayaan maxaabiista dagaalkaas lagu soo qabtay ayaa waxaa kasoo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu magacaabo cabdinuur cabdulaahi cumar kaasoo ka warramay xilligii uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka magacayga saddexan waa cabdinuur cabdulaahi cumar oo ku dhashay degmada kaaraan waxaan ahay asgari yacni oo dowladdaaniti yacni oo rabay inuu dowladda ku biiro waxaana ka tirsanaa qaar ahaan ciidamada bermedka taliyaygana wuxuu ahaa daahir tuuryare waxay ahayd bisha kooiyo tobnaad labada kun labaatan iyo afarti bisha kooiyo tobanaad labaatan afarteedii rag baa nagu tashkiiliyay meesha joogay anagoo dhallinyaro iska caadiyo xaafad iska joogta marna iska shaqaysata ahaa isla markiina furuntaan niila soo diraasaan way aan lahay rag badan oo ciidanka meesha dhallinyarta meesha iskula jirnoo ka mid ahaa ayaa baxsaday oo cararay qaarkoodna la dhaawacay waxaa dhicaysay in habeenkii yacni markii furinta hore laysu soo diro oo meesha lasoo wada galo in ay gawaaridooda iiga dib ay u naqsadaan isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dowladda federaalka ee kasoo muuqday muuqaalka cusub ee alkataa'ib al ikhbaariya wuxuu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka dhallinyarta meesha la keenay waxaa ku jira dhallinyar badan eemaha ku hamar habaabsan ee meesha joogay qaarkood la qabtaa qaarkood ordeena ma aqaano laakiin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay waxaa ku jira nin qoriga khasnada aanu ku xiri karin haddii ku xirtana aanu ka furi karin war dhallinyarooy noocaas baa la rabaa inaan kitaabka ilaaniigala horgeeyey qorigaaga haddaad khasnada gunta ku xirata aadan ka furi karin sida aniga camal maxaa meesha ka soo jirasay maxaa meesha lagu keenay bal isweydiin taasaa mudane maxaa meesha lagu keenay waxaa lagu yidhi xabadda qofka ka hor imaada ku rid sargaala aa ku yidhi gaariyaa wataa shanta geedoo kaa shisheysay gadaashoodan fariisanaa ku dheh adigana meeshaan ii jiifo saas ii yeel horta anagu ma sixraneen mase waxay rabaan naga gadeen taabaan kala garawaaya sida lagu daawaday muuqaalka dagaalkii masaajid cali gaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku qabatay dagaalkan waxaana intaa dheer in lagu dilay dagaal ka tobannaan askari halka lagu furtay saanado kala duwan welina waxaa magaalada gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada dowladda federaalk ayaa gobolka hiiraan dil iyo dhaawac ugu geystay rag darawallo ahaa waa kan cabdulqaaliq macalim cabdiweli maalintii shalay waxaa nawaaxiga deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan ka dhacay dil ay geysteen askar ka tirsan dowladda federaalk oo isbaarooyin u yeeleen halkaasi ciidanka ayaa waxa ay si bareer ah rasaas ugu fureen laba gaari oo marayay duleedka moqokori waxaana ay taasi sababtay dhimashada mid ka mid ah darawallada iyo dhaawaca mid kale mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalk ayaa waxa uu ka warbixiyey dilka iyo dhaawaca ay askartu u geysteen darawallada halkii awaantigeed lagu dila low naxariiso sigdiya sheekh cali carab caalin oo ahay nin safarada baabuur watay ayaa nin lagu dilay nina lagu dhaawacay marka waa nasiib daro waana isla raggii wadaduna waa isla wadadii baabuur lil calaawiya wata safarkuna isla asagii ahay marka nasiib daro dalka soomaaliya maalin walba darawal baa la dilay ee soona moqokori maanta ninka lagu dilay ninkaas lagu dhaawacay marka mushkula jirta weye maalin kasta darawala la dilaya kuwa milatariga weyo qayb kamida oo isbaara utiila ayaa dadka xabadeeyey marka labada ninba dhaawaca lagu qaaday
ciidamada dowladda federaalk ayaa caan ku ah inay rasaas aan loo meeldayin ku furaan dadka shacabka ah iyo safarayda isaga kala goosho deegaanada iyo degmooyinka ay ka joogaan dalka mana ahan markii ugu horreysay oo nawaaxiga moqokori ee gobolka hiiraan ay ku dilaan dad shacab ah oo aan waxba galabsan waqti xaadirkan ciidamadii kasoo firxaday degmada aadan yabaal ayaa qaarkood waxay ku sugan yihiin moqokori iyo nawaaxigeeda waxaana la soo warinayaa inay dhacayo xadgudubyo ka dhan ah bulshada ku kacayaan waxaa isa soo taraya dadka quusta ka muujinaya masiirka dowladda federaalk ee sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho zakariya cumar ayaa faahfaahinaya waxaa isa soo taraya dadka quusta ka muujinaya masiirka dowladda federaalk ee sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho brofeor maxamed xaaji ingiriis oo ah aqoon-yahan ku xeeldheer arrimaha taariikhda si gaar ah soomaaliya iyo geeska afrika ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda hubintin la-aanta ah ay wajahayso dowladda federaalka si la mid ah madax iyo siyaasiyiin isaga ka horraysay ayaa waxaa aqoon-yahankan uu ka hadlay suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto magaalada muqdisho oo xarun u ah dowladda federaalka qoraal kooban oo uu ku soo qoray barta uu ku leeyahay ex ee horey loo oran jiray twitter ayuu xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ugu baaqay inuu iscasilo ka hor inta aanu qoyskiisu la baxsan sida bishaar al asad iyo ashraf qani xasan sheikh waa inuu iscasilaa intaysan al-shabaab go'doomin muqdisho ayuu qoraalkiisa ku yidhi brofesor maxamed xaaji ingiriis oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer arrimaha taariikhda si gaar ah soomaaliya iyo geeska afrika waxa uu geesta kale ka dhawaajiyey in ciidamada dowladda federaalka ay burbureen isagoo tusaale u soo qaatay inuu furumaha ka fidxaday odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka isagoo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh dareensiinaya xaaladda dhabta ah ay wajahayso dowladdiisa ayuu sidoo kale ku yidhi ha iska indhatirin xaqiiqada hortaada taalla hadalka aqoon-yahankan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen siyaasiyiinta walaaca ka muujinaya masiirka dowladda federaalka waxaana ay qayladhaantooda isa sii tartay wixii ka dambeeyey markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dhegaystayaal halkaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa warka habeennimo oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu